degmada dugsiga bulshada siiw maa soo celin doonaa wajibadka maskaaro ma jirin tagaaro ku filan oo arrintii cod laga qaadi lahaa qaar ka mid ah gudiga ayaa walaac ku muujiyey ixtiraam la-aanta ay muujiyeen intii u socday kulaanka muwaadiniinta diidan wajabadka maskaaro lambaradii ugu dambeeyay ee covid nteen waxay muujinayseen kororkii abuuqa ee degmada woodbury caafimaadka degmada puntland wuxuu ku daray in ka badan afar boqol xaaladood hal todobaad gudahood taasoo kor u kacday boqol xaaladood heerka fiicnaanta imtixaanka ayaa in ka badan laba may saddex todobaad gudahood heerkii hadda jira oo ah toban iyo afar dhibac shan boqolkiiba talaaladii ayaa kor u kacay dhibac shan boqolkiiba cisbitaalada la dhigto todobaad ilaa iyo toba oo laga talagalay bukaanada la dagaalamiyo covid nteen kaligood ayaa deegan kiisaska ayaa kusoo kordhay salidiga iowa intii laga guda jiray isla waqtigaas in ka badan konton boqolkiiba iyo gelitaanka isbitaalka ayaa sidoo kale kordhay oo ay ku jiraan bukaanada u baahan darayl degdeg ah warbixinta dadweynaha puntland waxay la xirtay xarumaha caafimaadka ee waaweyn ee magaala siw si wax laga qabto welwelka dadweynaha ee ku saabsan booska bukaanada afyahaan uu hadlay unity point health st luks wuxuu leeyahay isbitaalka wuxuu qabilaa bukaanka madaxweynaha mercy one puntland wuxuu leeyahay codsiyada wareejinta ee xarunta caafimaadka waxaa loo tixgelinayaa xaalad kiis dhagax diga xarunta cusub ee fulinta sharciga ee degmada woodbury ayaa ka dhacday goobta dhismaha ee labaatan eight streetka dhinaca waqooyi ee magaalada siw codbixiyaashu waxay ogolaadeen in mashruuc laga qarash gareeyo lacag in ka badan konton milyan oo dollar saraakiisha ayaa sheegtay in qarashku u garay lixdan iyo shan milyan oo dollar guddiga degmada wuxuu qorshinaysay inuu toban iyo shan dhibac lix milyan oo dollar ku bixiyo lacagta gargarka covid nteen ee federaalka si loo dabaalo gaabiiska uu doodayaasha oo kasoo horjeedaa in lacagta xabsiga loo adeegsado waxay gacan ka geystaan mudaaraha nabad oo dhacday munaasabada waxay rumaysan yihiin in lacagtan isloo isticmaalo in laga caawiyo dadka u sameeyey faafa